runtii ciyaarta galabta la ciyaaray ee lagu ciyaaray sportfield stadium garoon yirahdo ku yaala zimbabwe ay wada ciyaareen zimbabwe iyo kooxdeena qaranka ee soomaaliyeed waxay qayb ka ahayd ciyaaraha sareedka ee qaramada ee koobka adduunka oo lagu qaban doono labada kun iyo labaatan iyo labada wadanka wadanka qatar lagu qaban doono dooxa lagu qaban doono ayaa ay kamid ahayd runtii qaybtii hore oo lugtii hore waxaa lagu soo ciyaaray gurigeena anaga soomaaliya waxau leeyahay jabuuti jabuuti lagu soo ciyaara waxaa ku badisay soomaaliya oo hal iyo eber ku badisay ciyaarta maanta waxay ahayd lugtii labaad oo zimbabwe lagu qabtay lugtii labaad maanta zimbabwe ayaa lagu qabtay runta ciyaar fiican aada u fiican ay ahayd wiilasha ciyaar fiican ayay soo bandhigeen markii la gelaaba ciyaarta waxaa lagu soo galay labada kooxoodba dardar labada kooxoodba kooxda soomaaliya gool ayay soo darso waxay waxay waxay ku talagashay inay gool gooshaas ay difaacato oo runtii markay soo galeen difaac ayay kusoo galeen waxaa garanaysaa ciyaarta waxay kusoo galeen afar hal afar hal haddana marka waxaa garanaysaa inay habkay u ciyaarayeen hab difaaca waa gartay kooxdan kooxdan la yirahda zimbabwe waxay kusoo gashay weerar inay goolo laliso ciyaartooy professional fara badan oo sida aston villa iyo premier league iyo wadamada ingiriiska ciyaaray iyo europe ay wateen horta runtii anagna ciyaartooyina qaarkood waxay badnaan kuwa sab professional ah oo america iyo finland iyo canada laga keenay ciyaar fiican ayay muujiyeen wiilasha toddobaadka afar markay maraysa ciyaarta oo labada kooxoodba ay kooxdaana mar la aadayo koox mar la aadayo dhexda weliba aadaa ugu fiicneen anaga ayaga waxay aadna ugu fiicnayeen dhinaca difaaca iyo dhexdan aaday ugu fiicnayeen marka ciyaarta markii shan iyo tobanka afar daqiiq ayaa gool gool soomaaliya laga dhaliyey marka waxay noqotay hal iyo eber ciyaarta hal iyo eber ay tahay ayaa isla markiiba haddana ciyaartooyga maxamed ayaa haddana oo saakar ahaa ayaa gool oo difaaca oo qalday oo weliba difaac exbert ahaa uu dhaliyey oo hal iyo hal ayay noqotay markaas oo ciyaarta saasay markaas aan sidayda anaga ku dhamaanaysaa si ay soomaaliya usoo baxda waa gartay hal iyo hal markii ay maraysay oo daqiiqadii weliba siddeetan iyo shanaad soomaaliya ee bareejeysay shan daqiiqa keliya ciyaarta ka harsaneed zimbabwena waxay u baahneed laba gool inta badan dadka waxay aamineen in soomaaliya ay soo baxayso xitaa zimbabwe haddii ay hal gool la timaado gool kale looga sii baahan yahay maxay ku dhacday degdegta ciyaarta isla markii isku beddeshay waxay ku dhacday sida aa xasuusato ciyaarta markay dhammaanaysa qaybtii hore wiilashiina waxaa ka muuqday daal ayaa ka muuqday oo inay hoos dhinac ku imaan ayaa muuqatay weliba waxa uu sii keenay oo kale oo jiray in ciyaartooyga nambarka tobnaad ee soomaaliya waxaa dhacday inuu dhaawac noqday ciyaartooygaas weliba ciyaartooy aada u fiican oo ah oo isku xirka dadaalii hore aada ugu shaqayn jiray oo ugu shaqaynaya maanta oo dhaawac noqday ciyaartooyda intii kale o dhan waxaa lagu bedelay ciyaartooda oo hoos u dhacday oo ah inay daalkooda badnaa iyo bool positionka bool qofka markuu booni qabsado qofa u dhiibi male waxaa keenaya daalka faraha badan waxaa keenayo midda kale waxaa arkaysa hod booni haysa oo laga qaadanayo waxaasoo dhan waxaa keenaya is afgarabsho waaga ciyaartooyda ciyaartooydan waala waxaa laga keenay america iyo canada is ciyaar yaqaanaan dadka hadda ay la ciyaarayeen zimbabwena waa koox dhisnayd oo laba bilood ka hor soo ciyaartay african cup of nation oo qaahir lagu qabta waa ciyaartooy xareesnayd oo isciyaar yaqaano marka ciyaartooydan haddii anaga haddii ay muddo badan xareesnaan lahayeen oo ay is afgaran lahayeen aad iyo aad waxay noqon lahayn ciyaartooy aad aan la heli karin adduunyada daaqi runtii hadda waa bilow kuwa kaloo ay kasii fiicana kala kadib ataa la keeni doono runtii oo dadaal badan ay sameeyeen siciidino iyo gruub kale oo aada usoo aruuriy ciyaartooydan aaday umahadsiinayeen waa gartay marka laga soo tago daalka ciyaartooyda markii goolka la dheliyey oo soomaaliya barbardhaca ay la timid maxaa la gudboonaay macalinka soomaaliya isla markii inuu qaado ciyaarta oo shan daqiiqa ka harsan tahay
macalinka markaad horta macalinka horta waa macalin isaga naga sii og ciyaartooyda iyo sidai udheelaya iyo habkooda iyo dhaawacooda ciyaartooy toban iyo sagaal watay sidaa aragteen nineteenka watay sagaal iyo tobanka ciyaartooy ugu fiican oo ayaa la bedelay boos weyna ka furma halkaas runtii isbedelada markii la sameynayo isbedelada waxaa moodaa in isbedelada markay soo qaray inaysan ciyaarta waxba ka bedelin oo ciyaarta markaasi hoos u dhac ku dhacdaybo marka saas daraaddeed ayana waxay soo geliyeen dad arcartooda qaba oo aada iyo aad oo u ciyaaraya sidii professional oo kale waa lagu boorsiye marka goolka marka dhigay waxay ahayd inay difaacoodii ku socdaan siday kusoo galeen marka hore way celin waayeen because bedelka uu sameeyey macalinka ayaa bedelkaas ayaa wax ka bedelay waa ciyaarta ka sokow bedelka macalinka uu sameeyey ciyaartooyda garoonka ku jirtay naftirkooda ma ahayd inuu system sameeyo isla markuu amro in ciyaartooyda kulli ay gadaal usoo laabtaan shan daqiiqo iyo inta lagu daro oo hadda ugu badato shan kale ahaan lahe tobankaas inay kulli difaacooda istaagaan midna uusan bixin waxaad arkaysa mararka qaar in ciyaartooyda soomaaliya qaarkood ay kubadda la soo ordayeen oo ay sii rabeen inay gool sii dhaliyaan mis lahayd xoogaa waxaa ka badatay farxaddii iyo isla markiina waxay keentay taas in lagu bubsiyo labada gool
ha markii goolka koowaad markii bareejada ay galeen ayay xoogaa dabceen waxay ahayd markaas inay bawagooda iyo difaacooda galaan oo difaaca sidii kusoo galeen marka hore ciyaarta nusaaca igu horreeyay difaacay kusoo galeen markii la bilaabaya wax waa laga qaadi waaye marka waa la dhaafi waaye laakiin intii dambe waxaan ku dhahay bedelka la galay iyo dhaawacii faraha badnaa wiilasha ay galeen iyo yeelow badan ay qaateen saas daraaddeed culays badan ayaa soo fuulay macalinka saas daraaddeed ayaa waxay ku noqotay marka galabta in laakiin runtii ciyaarta ay muujiyeen waxaan kuu sheegayaa maanta ciyaarta ay muujiyeen adduunyadoo dhan ayaa laga fiirsanaya maanta waa markii ugu horreysay soomaaliya oo ay ku badayso world cup qualify world ciyaaraha qaramada ugu horreeyey oo koob adduun la ciyaaro waa markii ugu horreysay ay kusoo badayeen jabuuti ee halkaan ay soo gaarsiiyey maanta raangigooda wuxuu marayaa laba boqol labaatan maanta uu maraya darajadooda